wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq ayaa warbixin dheer oo dhinaca amniga ka soo jeediyey halkaas isagoo sheegay in gobolada koonfur galbeed soomaaliya deganaansho badan ay ka jirto walow toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada qarankuba ay kula dagaalameen gobolka shabeellada hoose al-shabaab oo isku dayay inay dhibaato badan u geystaan fariisimaha ciidamada qaranka soomaaliyeed hase yeeshee ciidamada qaranka soomaaliyeed noocyadooda kala duwan ay ka hortageen dhibaato badanna halkaas ay ugu geysteen sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay sida la ogyahay baa degmada qoryooley waxaa ka dhacay dagaal ay soo qaadeen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab oo iyana ciidamada deegaankaas ku sugan ay ka hortageen walow ay buundada labaad ee dadka reer qoryooley ay isaga gudbaan ay dhibaato gaarsiiyeen miinooyinna ay ku xidheen hase yeeshee ciidamada soomaaliyeed ee deegaankaas ku sugan ay guulo badan ka soo hooyeen shabaab badanna halkaas ay ku dileen kuwo kulana ay ku dhaawacmeen hub badanna ay oga furteen